dayaxa haysaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga uu dambayne ka habsanay dunidu
waa nabad iyo naruuro dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka kasawadaag waa toddobaadle gorahan oo kale ka baxa himilo f m waxaanu ugu talagalnay inuu kaalin ka qaato korriimaha wacyigaaga guud waxaan kolba ugu kurgalnaa mowduuc aan u aragno mid ku habboon karin kadib in la baahiyo sida magaciisa kaaga dhadhamaysana waa mid golaha kuu keeno marti inala gorofeynaysa ciwaanka miiska inoo saaran toddobaadkan waxaanu ku qaadaa dhigaynaa ama aad ku dhagaysan doontaan qaybtii labaad taxanihii ku saabsanaa islaam naceebka kusii baahaya caalamka waxaa ila fadhiya sitmaankii labaad xildheerayaasha kale ah dor cabdulaahi aadan sheekh xasan iyo dor shariif cusmaan tabinta iyo soo saaristu waa firdooso sheekh cabdiraxmaan soo dhowaada dhegaystayaal
cid kastoona maqlaysaay aan runta caadka ka qaadne cudta oona dhegaysta caliyaala hosbitaal casrigan la maraayo isagaa u cajiibsan calashaan u sarreeya cisbitaalada camiran caasimadda dalkeenna bukaankii cadibnaa hadduu malah ka caynto dakhtarkii caawinaya caliyaalo waa ku diyaare cid walbay la xidhiir bukaan ciseynta cilmi ku-daweynta calashaan garabsiinta waa cisbitaal ku caanee la xiriira caliyaale caliyaal hosbitaal waxaa ka howlgala dakhtarka cudurrada guud dakhtarka cudurrada haweenka dakhtarka cunaha dhagaha iyo sanka iyo dakhtarka daweeyo cudurrada ku dhaca uurku jirta oo isticmaalaya kombiyuutarka uurku jirta ee ultrasound caliyaal agabkiisu waa wada casri waxaana ka mid a ultrasound c b c iyo weliba baya kemistry raajiya casri ah iyo farmashiye ay taalo dawas tayo sare leh caliyaale waxa uu caan ku yahay shaybaar tayo leh iyadoo uu ka howlgalo shaybaariste khabiir ah oo ka soo shaqeeyey shaybaarkii dhexe ee cira weyne isbitaalka caliyaale waxa uu leeyahay qayb bukaan jiif sidoo kale waxa uu leeyahay isbitaalku umulisaafir labaatanka saac u diyaara umulinta haweenka uur kale caliyaale hospital waxa uu ku yaalaa dhanka waqooyi isgeeska sanca ama wixii farintas dheer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal shan konton soddon iyo labo toddobaatan iyo saddex ama eber lix sagaal sagaal sagaashan iyo lix toban iyo sagaal soddon iyo toddobo
ka habsanay dunidu inaga uu dambayne calankeennan daadegay miyaydan dareemayn xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa waa tahay islaam naceeb waa erey si weyn loo adeegsanayay horraantii qarnigii labaatanaad iyadoo markaasi laga qoray maqaallo fara badan khubarada qaar ayaa su-aalo geliyey sax ahaanshiyaha erey bixinta oo ay barbar socdaan ereyo kale oo la micno ah sida u dulqaadasho la-aanta muslimiinta naceebka muslimka iyo qabashada islaamka sanadahan dambe waxaa ka dhacaya caalamka si gaara qaaradaha yurub iyo maraykanka weeraro lagu waxyeeleeyey muslimiin oo ay ka dhasheen dhimasho iyo dhaawac waxaa ugu dambeeyey weerarkii cunsuriyadnimada ahaa ee nin australiyaana ku qaaday masjid ku yaala new zealand konton qof ayaa ku dhimatay inka badanna waa ay ku dhaawacmeen toddobaadkii hadda inaga dhammaaday waxaa la dhigay xuskii ama baroordiiqdii loo dhigayay dadka muslimiinta ahaa iyada oo gabadha ra-iisul wasaaraha ka ah dalkaasi ay booqatay masjidkii lagu waxyeeleeyay dadka halkaa oo dhammaan lagu muujiyey in ay la qabaan muslimiinta dhibaatada soo gaartay dadka reer new zealand haddaba barnaamijkeenan kaswadaag sitmaankii hore waxaad ku dhagaysateen waxa uu yahay islaam naceebka xilliga uu soo bilowday sababaha loo tiirin karo waxaa hadda ku badiyey gurub waxaa hadda ku badiyey yurub oo si gaara looga soo calaamadeeyey dhacdooyinka ku saabsan islaam naceebka toddobaadkanse waxaad kaga bogan doontaan dhacdadii ugu dambeysay ee new zealand waxa laga baran karo halka waxa uu la muuqda dakaatirada ila fadhiya ee dor cabdulaahi aadan sheekh xasan oo ku gaaroobay cilmi nafsiga waxbarashada iyo dor shariif cusmaan oo isna darsay culumta daraasaadka dhaqanka dor shariif ayaana ugu horeyn ku horreysiinaya waatahay waxaan rabaa dhacdada new zealand oo dor cabdulaahi dhowrmer oo ka dhawaajiyay dor shariif maxaa laga baran karaa haddii tusaale aan usoo qaadanay iyada
arinta masaajidka la isugu soo galay oo lagu laayay dadka markii ugu horeysay ma aha canada ayay ka dhacday maraykanka ayay ka dhacday yurubta kaleeto meelo badan ayay ka dhacday sababta keenaysana waxa waaye qofka raba inuu wax dilo wuxuu rabaa meesha fursadda ugu fiican oo dad ku aruursan oo intaasoo qof uu hal mar isla dili karo taa marka muxuu ahaa waxay leedahay reaction ama radu ficla ayay leedahay marmarka qaarkood waxaa jira marka waxyaabahaasoo kale ay muslimiinta ku dhacaan sida hadda ka socota idaacadaha markaad fiirisa reer galbeedka b b c c n n m b s m s m b c aljaziira barnaamijkaas yacni ilaa hadda ayuu u socdaa si yacni xoogle ayuu u socdaa taas waxay keentaa in dad badan oo aan muslinka aqoonin ay muslinka bartaan dadka waxaa ku jira dad caqli leh waxay leeyihin dadkan maxaa laga rabaa waxaan la sheegayo run miya markaas ayay maktabadaha tagayaan ay buug akhrinayaan intaasoo kun oo qof ayaa soo muslimaysa sababtaa daraaddeed hadda waxaa la sheegay maalintii ugu horreysay eh, ilaa saddex boqol eh, iyo dhowr qof maalintii ugu horreysay oo new zealandes ah inay soo muslimeen Eh, waxyaabaha dhacay ka mid tahay insaanku eh, wuxuu leeyahay wax la yidhaha curiosity ama yacni wuu ogaal jecel yahay wax hadday dhacaan dadka caqliga dad badan oo caqlile ayaa ku jira Eh, maxay waxaan u dhaceen waxaan la sheegaya run miya yacni xilliga hadda sidaas islaamka loo necab yahay waa xilliga dadku ay islaamka ugu soo gelis badan yihiin marka dhinac waxaa ka socda barnaamij la qorsheeyey oo islaam nacayb ah dhinaca kalena waxaa ka socda islaamkii oo loo soo gelaya sidii ugu sar- ugu sarreysay taariikhda dhallinyaro weliba yaa soo gelaya dhallinyarada iyo dadka waxbartay weli waxaa la yidhaahaa haweenka ayaa ugu badan dadka islaamka soo gelaya waayo haweenku cunfiga ma jecla wayna naxariis badan yihiin markay arkaan waxaan oo kaleeto eh, waxay jecel yihiin inay ogaadaan ay kasal gaaraan markay kasal gaaraanna runtii ayay arkayan runta markay arkayaanna way ku qar- way ku qancayaan dadka Een, marka waxyaabaha laga bara- laga baran karo waa maxay waxyaabaha laga baran karo waxa waaye markii ay dhacaan waxaasoo kale dadka muslimiinta ah in ay xikmad adeegsadaan kow inaysan ka jawaabin waayo wuxuu markay adiga kuu shaqaynayaan inaad daadiso lama rabo yacni dadkan arrintaa ku kacay ee, adduunka o dhan waxaa loo arkay dad xun inay yihiin wixii muslimiinta laga sheegayay ayaa dhinacii kale ka muuqda hadda muslimiintu waa dad dhiig daadis badan oo jecel inay dhiigga daadiyaan laakiin maanta waxaa la arkaa in muslimiintii dhiiggoodii la daadinayo taas waxay keenaysaa in dad badan ay la tacaadufaan muslimiinta dad badanna ay islaamka sidaas kusoo galaan dadka muslimiinta ah inay xikmad adeegsadaan waayo islaamka waxyaabaha ugu weyn oo dadka uu ku qancin karo ama muslimiintu ay ku qancin karaan waa fahamka islaamka iyo barashadiisa iyo inay dadku muujiyaan inay waxaan arkaan horta qof kasta oo kutubkaa akhriya ama nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam looga sheekeeyo wuu jeclaanayaa laakiin mushkiladdu waxay ka ta- ka taagan tahay siduu horta qofkan waxaan ku arkayaa ilaa umana soo jeedo een, muxuu ahaa ii sheeg danna kama laha dhacdadan oo kalea soo jeedinaysa marka Een, horta ani waxaan dhihi lahaa dhacdadan horta wacasaa an takrahu shay-an wahuwa khayru lakum wacasaa an tuxibuu shay-an wahuwa sharu lakum wallahu yaclamu wa antum laa taclamuun wayamkuruuna wayamkuru llah wallahu khayru lmaakiriin dabcan fiiri ilahi wuxuu leeyahay fiiri shirqool bay maleegayaan wayamkuruuna wayamkuru llah ilaahina waxbuu shirqoolaya ilahi wax ma shirqoolayo waxay isagu calan- shirqoolka xoog waa qof yar baqayo oo gadaal wax ka soo maraya moogta ilaahay subxaana watacaala asagu waxba shirqool uma baahna laakiin ficilka ay samaynayaan buu u dhigmaa ayaga kan hadda cunsuriga ah ee dadka muslimiinta ku laayay asagu muslimka wax ka dhin buu isleehay laakiin maanta waa si- sida ka muuqata wuu u shaqeeyey islaamka oo wuxuu ugu shaqeeyey dadna shuhaday noqdeen waxaa taa ka sii daranba dad baaba waa ka hadda laleeyahay boqolaal baa hadda ku islaamtay fiiri oo ilaahay ula doonay khayrkaas marka anigu waxaan dhihi lahaa dhacdooyinkan oo kale amba guud ahaanba waxyaabo badan baan ka baran karaa waxyaabahan ka baran karo oo macnaha islaam nacaybka guud ahaanba haddaan dhahno dadka muslimiinta waxaa maanta waxaa la gudboon inay wadamadooda dhistaan mar haddii wadan dad kale intaad u hijrootay lagugu dilahayo dadkaas maxaa meesha geeyay marka horeba dadkaas waxaa meesha geeyay wadamadoodii baa yaaquudin waaye wadamadoodii bay sharaf ku waayeen wadamadoodii bay nolol ku waayeen horta in annagu haddaanu muslimiin nahay wadamadeenna inaana dhisanno kow waxaa lagama maarmaana midnimada ummad islaama maadaama hadda si islaamnimaa naloo wada codaadinaya yani dadka hadda new zealand ku dhintay yani hal qowmiye ma aha yani in- yani masalan afrikaan keli maaha soomaali baa ku jirta bakistan baa ku jirta carab baa ku jirta macnaha dad kala gedisanoo muslimiin ayaa meesha ku dhintay yani hal ummad meesha waxay kutusinaysaa inaan hal ummada nahay maadaama marka hal ummada nahay in annaga ka muslimiin inaan nahay inaan is-aqbalno oo ummad muslim ahaan aanu isu xigsanno oo aan waa lagama maarmaan waxaa kaloo ayadana laga maarmaan ah maadaama dhacdadani ay dhacdo indhaha soo jiidanatay ay tahay inaan islaamkii fidino oo si wanaagsan oo bilxikmati walmawcidati alxasanati siduu ilaahi subxaana wa tacaala kitaabkiisa uu ku yidhi dadka muslimiinta ah inay marka massage fiican dadka si sax u gaadhsiiyaan wamaa calayna ila albalaaqu almubiin yacni si saxa in muslimiinta loo- in dadka loogu caddeeyo diinta oo la helo dad u- u dhigma oo kuf ah oo wax gaadhsiin kara in la helo waxaa kaloo ayadan laga maarmaana inaynu annagu muslim haddaynu nahay sideennaba inaynu noqonno qudwa xasana yacni til- tilmaan wanaagsan inaan noqonno oo akhlaaqda iyo isjacaylka iyo runta iyo wanaagga iyo khayr jacaylka iyo bini aadanka inaan khayr la jeclaano annaga islaamkeennu ma aha fiiri bini aadan islaamkeennu ma qabo in is- la iska dilo un qofka ma aha qofka masalan markii cadowga lala dagaalamaya amba jihaadka loogu yeerahayo micnaheedu waxaa weeye dadkaas ayaa naar laga badbaadinaya dadkaas ayaga maslaxadooda laga shaqaynaya ma aha moogta marka sidaa darteed ba marka annaga dadka muslimiinta marka waxaa laga gudboon maanta inay noqdaan tusaale wanaagsan oo dadkaas aan loo noqonin tusaale xun oo dhacdooyinkan oo kale markay dhacaan si sax loola jaan qaado xadaar ahaan isbedelaa jiro waa la waa la horumarayaa adduunkiina wuu isku yaro fududaaday haddii ay taagnaato in islaam naceebkan uu uu sii taagnaada yani mar walba qof inta soo boodo uu dad muslimiina meel ku jira weliba meelaha cibaadeyda uu wax ku dhibaateeyo dhanka kale way dhacaan in qof islaama uu dad laayo laakiin kaniisadahooda iyo meelahooda dadka inta badan laguma laayo xagee u wajahan yihiin xagee loo socdaa Een, horta horta bini aadanku marka laga hadlayo xadaarooyinka laga hadlayo ayaan waxaa la yidhahdaa xadaaradu sideedaba waa sida qofka bini aadanka oo kale weyaa la yidhahdaa xadaaradu macnaha qofka bini aadanku wuu dhashaa xadaarooyinkana sidaasoo kale u dhashaan ilmanimu maraa cunuga yarka kabacdi wuxuu maraa dhallinyarona marayaa kabacdi wuxuu marayaa qof weyn buu marayaa kabacdi oday buu noqonayaa wuu gaboobayaa wuu dhimanayaa soo maaha xadaarooyinkana sidooda waxaa la yidhahdaa waa sidaasoo kaleeto xadaaradu way dhalanaysaa qaangaar bay gaaraysaa kabacdi way dhimanaysaa Een, xadaaradan islaamku waa xadaaro marka ayada ilaahi subxana watacaala wuxuu siiyey jiritaan xoog badan oo ah innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun Qu- annagaa soo dejinay qur-aankan ilaan qur-aanka xadaara islaamka waxaa beys u ah qur-aanka u ah annagaa soo dejinay annagaana maaragtay ilaalinaynu yidhi marka sidaa darteed horta waa xadaaro ilaashan marka hadda haddaad fiirisid een, xadaarada islaamku yani waxaa weeye inay yani markaad fiirisid nimankan hadda reer galbeedka yani xadaaradooda mudday wadanka adduunka kasoo talinaysay hadda kasoo qaad xilligii sahmiyaasha reer yurub iyo markii afrika ay ka rarayeen dadka oo macnaha dhowrka milyan ee qof ay macnaha malaayiinta qof marka qaarkood waxaa la dhahaa yani konton milyan dad baa gaarsiiyey amerika geeyeen intay ka rareen afrika dadka qaar waxay dhahan ilaa labaatan milyan adigu waxay dooni haata tiradooda lama sheegi karo yani maalintii laga soo bilaabo maalintaas ilaa ay dadka isticmaarsadeen yani waxaan dhihi karaa marka waa meeqo qarni ayay marka xadaaradooda ay ay maaragta ay u sarraysay intaasoo qarni bay u sarraysay laakiin maanta markaad fiirisid ayaga xadaaradoodii waxay u muuqataa mid hadda aan micno badan ku fadhinin oo macnaha maxay tahay ileen waxa ugu horreeyey oo annaga xadaaradeenna nagama xadaaro fiicna annaga ka xadaaro fiican oo xagga marka laga hadlaya xadaaro marka lagu leeyahay marka xagga fikirka iyo qiyamka iyo isku duubnaanta ayagu hadda waxay dareemayaan hadda qoysaskooda isma hayaan ayaga markaad fiiriso run ahaan marka laga hadlayo wiilkii iyo aabbihii waxba isuma aha gabadhii hooyadeed waxba isuma aha wax kaloo isku xirana ma laha nin walbana maaragtay xisbigu rabuu aadaya wuxuu rabuu samaynaya ayagu hadda waxay waxay reer galbeedku waxaa mashaakil ku haya bulshadooda inay kala tagtay arkaan waxa keliya ay mararka qaarkood ay xamaasadda gelinaya wuxuu ahaa fikirkan masalan dimuqraadiga amba hanti wadaaga waxaasaa dadka mararka qaarkood cirkaa marayay waxaa weeye wa- ayagiina waxay noqdeen kuwo waqti la tijaabiyey wadaalika hadda markaad fiiriso xataa siyaasadooda markaad fiiriso doorashooyinka markay gelayaan dadku uma soo wada baxayaan yani nisbada usoo baxaysa doorashada waa nisba yar hadda faransiiska meeqa hadda yaa mudaaharaad ka socda yani dadkii wixii way way micno beesh marka waxay u arkaan yani xadaaradii markooda xadaaradu walidaalika marka xadaara islaamiya marka waxay u muuqataa inay caafiyadeedii inay soo ceshanayso maxaa yeele hadda waxaad arkaysaa masalan bunuugta reer galbeedka ayaa hadda waxay bilaabeen xataa in nidaamka maaliga yani ani maalin waxaan xus nidaamka maaliga oo la ribaa la yidhaahdo in ay xataa maalin anaa ka dhigaysay ra-iisul wasaaraha oo ingiriiska oo dhahaya waa in london laga furo maalin baa dad mudaaharaad ama- yaa isu soo baxay ingiriiska anoo telefishoonkan ka daawanayay naag baa waxay leedahay aniga ma rabo fiiri waxay tihi aniga ma rabay tihi islaamka gabadhayda oo islaamka lagu xukumayo waa london dhexdeeda taagan tahay gabadhayda oo islaamka lagu xukumhayo ma rabo oo madax daboolan ma rabo bay leedahay gabadhaasi yani islaamka oo lagu xukumayo ma rabo maxay u leedahay islaam miyaa london xukuma gabadhaasi waxay aragtay amba xataa iyaga dad badan oo qorayaal ay sheegayaan mustaqbalka in yurub ay islaam noqon doonto maxaa yeele dadka gelaya iyo dadka u hijroonaya marka sidaa darteed baa marka waxay tiri aniga mar rabay tiri feer maxaa ka- mar raba markay ku leedahay macnaha waxay dareentay inuu islaamka yimid maxaa yeele mar haddii ayaga feer ay leeyihiin bangiyadaha lagu tacaamulo ilaanu bangiyadii ribada ku isticmaalaya ayaa waxaa la arkay khasaarahoodii baa la arkay markaasaa waxaa la ogaaday nidaamka iqtisaadiga ee dhaqaalaha inuu yahay nidaam ku habboon bini aadanka anfacaya nidaamka caqiidadana waa horuba tegeyba oo macnaha ayagu hadda caqiido ay haystaanna ma jirin haddii marka ayago hore hu- hunguri iyo cuntay rabeen hungurigi iyo cuntadii naftoodii haddii marka nidaamkoodii systemkoodii uu u soo saari la'yahay waxaa weye marka waxay u arkaan midda kale ayagu wadamadoodii way dhismeen hadda ingiriis meel laga sii dhisi male laakiin haddii soomaaliya hala dhisa haddii la yidhahdo soomaaliya hadda way dhismaysaa jidad bay u baahan tahay wax kastoo dhan bay u baahan tahay marka waxay u arkaan hadda ayaga dhulkoodii wuu dhismay xadaaradoodiina way way way qaateen waktigoodii marka laakiin wadamada aan dhismin ee dhalinyarada ah ee muxuu ahaa waacidka ah ee yani mustaqbalka fiican le waa wadamada caalam islaami marka sidaa darteed waxaan dhihi karaa yani qarniyada soo socda yani hadduusan bini aadamku de waad ogtihiin oo bini aadamku hadda maanta nuclear iyo adduunyo badan buu is- isu haystaaye hadduusan isaguba isbaabinin iyo waxaan sunta uu hawada ku sii daynayo oo adduunka uu sii jiro yani waxaa weye waa xadaarada mustaqbalka la rajaynayo bini aadamku inuu ku badbaado inay tahay xadaarada islaamka oo in sha allahu tacaala waxaad ka wada dhawaajiseen oo aragtiyo guud ahna ah in is- islaam naceebka inta badan la sameeyo waxaa jira siyaasiyiin badan oo caan ku ah islaam naceebka ama faquuqa haddaba kooxaha midigta fog kaalin ma ku yeelan karaan islaam naceebka yurub ka jira shariif cusmaan aan siinaya Ee, midigta fog aas aas ayay u yihiin islaam nacaybka midigta fog een, um, waxaa jira diinta masiixiga een, uh, gruubkaas loo yaqaano midigta fog ee, waxay ku abtirsadaan diin marka la fiiriyo waxay aaminsan yihiin nebi ciise calayhi salaatu wasalaam inuu soo degi doono ee, uu baytulmaqdis ku soo degi doono uu soo noqon doono waxay aaminsan yihiin in uu masiixiyadda wax ku xukumi doono sidaas daraaddeed waxay aaminsan yihiin oo jecel yihiin in yahuudda calaaqaad fiican lala sameeyo waayo meeshii ayagaa sii qabtay in loo sii fududeeyo inay falastiin si fiican u qabsadaan markaana ayagu ay u haajiri doonaan dhulkaasiito taa marka waxay qayb ka tahay islaam nacibka wuxuu qayb ka yahay dagaalka la rabo in muslimiinta lagu sii qaado oo sii bilowdayba ayuu qayb ka yahay Een, tan xadaaradan rabaa inaan wax yar ugu noqdo xadaaradaha adduunka qaybo badan ayaa soo ayuu- ayaa soo jiray Een, waxaa soo jiray xadaaradii hindida oo rig veda la dhihi jiray xadaaradihii ugu horreeyay ayay ka mid ahayd tii chineeska ayaa soo jiray Ee, waxaa soo jiray tii faraacinada Een, xadaaradahaas oo dhan waxay ahaayeen xadaarado maamul iyo military ku qotomay ayay ahaayeen xadaaradda islaamka marka la soo gaaray waxay noqotay xadaarad cilmi ku dhisan cilmiga maanta reer galbeedku ay ku faanaan oo sayniska iyo teknolojiyada waa cilmigii muslimiintu ay keeneen dadkii ugu horreeyey oo teknolojiyada maanta xisaabaadka iyo fiisikiska ay ku fadhido sameeyey waxay ahaayeen eh, ibnu sina muxuu ahaay sheeg eh, ibnuljazar eh, jowsi muxuu ahaa eh, haytham ibnu haytham yacni waa la og yahay waa la aaminsan yahay magacyadoodii ayaa librariyooyinka yaala yacni aasaaska cilmiga teknolojiyada maanta meeshaas ayuu ka soo bilowday laakiin nasiib darro muslimiinta dib u dhac weyn ayaa ku yimid dib u dhacaana ma ahayn wax muslimiinta xaggooda ka yimid qayb ayuu ka ahaa dabcan laakiin wuxuu ahaa isticmaarkii oo dib u dhac weyn ku sameeyey isticmaarka naftiisu wuxuu ahaa dagaal qorshaysan oo loogu talagalay dadka muslimiinta ah in lagu kala qaybiyo oo fikir cusub oo ku cusub ayaga loo keeno wayna shaqaysay yacni waddamadaa maanta ciraaq suuriya lubnaan urdun falastiin hal waddan ayay isku ahaayeen fiiri inta kale loo qaybiyey maantay iyaga naftoodaa dagaal ka dhexeeya iyaga naftoodaa tartan ku jira marka barnaamijkaas wuxuu ahaa barnaamij qorshaysan oo si fiican u hirgalay ayuu ahaa kanna hadda waa mid kaloo qorshaysan laakiin siduu ku hirgalo waa la arki doonaa fakarka ah islaam naceebka iyo soo jiritaankiisa taariikhda dheer marka aan kasoo tagno oo dhanka kale waxay abuureen dadkan islaam naceebka ah fikir ah argagixiso ama khawaarij Een, labada dhinacba waxbay ka gumaadayaan een, iyadoo asal ahaan ay jirto markii aad xaggaas u fiiriso maxaa lagala soo dhexbixi karaa waxaas ay abuurayaan ujeeddo ceynkeyga ka leeyihiin dagaalka kala dhexeeya kasoko Ee, laba arrimood ayaa jira mid waxa waaye dadka muslimiinta ah in la isku diro ayaga naftooda oo awooddooda ay wiiqanto taas waa mid midda labaadna waxa waaye dagaalada dadka muslimiinta ah iyagu ay isku hayaan inay shacbigooda u tusaan ay yidhaahaan fiiri waxay samaynayaan yacni diintoodaa sidaas ah labadaa arrimood marka si kooban ayaa ujeeddada laga leeyahay ay tahay dowladaha islaamka falcelinta ay bixiyaan marka aad u fiirsa ma tahay midii habooneed ama ay sameyn lahaayeen Een, runtii een, dowladaha islaamka haddaan aad tiri dowladaha islaamka maanta jira ma aha dad isku isku habboon oo shucuubtooda ka turjumaya Een, shucuubta iyo waxaad moodaa dowladaha islaamku inay kala socdaan shucuubtu caalam islaami waxay hadda u badan tahay shucuub yacni la gumaysto la gumaysto maxaan ka wadaa yacni la cadaadiyo oo madaxdooda ay cadaadiso oo aan madaxdooda aan soo dooranin oo madaxdooda wax ay rabto aan u hadlin oo u hadla madaxda reer galbeedku wax ay rabaan bay u dhahdaa xataa ma, ma awoodaan inay mararka qaarkood waxyaaba xataa reer galbeedku ay leeyihiin feeri waxaa cambaarayn hadda arrintan ka dhacday muxuu aha new zealand waxaa cambaaraynayaa muxuu ahaa kuwii ugu waaweyna maraykankiiba madaxdiisiba cambaaraysay waxaa cambaareeyey muxuu ahaaye een, wadamo badan baa cambaareeyeen oo yurubta ah waxaa laga yaabaa wadamo oo caalam islaami oo dadkay si gaara u u khuseysay ah inay shib ka dheheen yani ma- maba xataa ma soo hadal qaadayaan leanno leanno maxay- sababahu maxay tahay leanno feeri qo- qof asagii baa gumaadaya dadkii marka feeri adiga oo dadkii laynaya haddaan inta anagoo dadkii laynaya aan dhaho waryaha dadkaa maxaad u layseen ma dhihi karaa ma dhihi kartid marka waddamada caalam islaami ayagii baa wax- qaarkood waxay gumaadayaan shacabkoodii bay gumaadayaan sida bashaar al asad oo kale yaqi- iyo kuwa la mida marka dadkaasi ma ka hadli karaan ma dhihi karaan new zealand waxa ka dhacay waa ergagixiso ma dhihi kara hadda maanta bashaar al asad ma dhihi karo sidaa darteed baa marka muslimiinta caalam alislaami madaxdooda maanta ma aha madaxdii ka tarjumaysay dareenka shacuubtooda islaamka kama tarjumayaan allaahuma dowlado yar way jiraan sida een, muxuu ahaaye turkida oo kale oo oo si toosa maaragtay ayagu arrintaas yacni si sidii ku habbooneed uga hadlay laakiin waxaan dhihi karaa wadamo badan oo caalam islaami ah kama tarjumayaan aragtida shucuubta laakiin shucuubta waxaan shaki ku jirin inay dareen weyn muujiyaan si waxyaabaha sida aad ka arkaysa miidiyaha oo kaleeto waxaan rabaa tan oo kama tarjumi karaan inaad si kale u dhigto tusaale boqor sugaha dhaxal sugaha sacuudiga baradhoweed waxa uu tagay dalka jeenaha jeena inta badan waxay meediyaha ama warbaahinta soo tabiyaan in dad muslimiin oo badan lagu dhibaateeyo ma awood daraa u yeelaysa ma hoos oolid ee dadkan quwadahan kale ay hoos yeelaana keenaysa maxay kula tahay Een, horta t- arrimaha qaarkood taariikh bay dib noogu celinayaan maxaa yeelay wa- waxaan sheegnay markii sanadku kun sagaal boqol iyo afar labaatanki ahaa inay dhacday wixii loo yaqaanay khilaaf alislaami oo muslimiinta kulmin jirtay dowladihii markaa abuurmay waxaa abuuray masalan hadda F- falastiin hadda waxaa la dhigay badnaha caalam islaami wey waxaa la soo dejiyey yahuud baa la soo dejiyey reer banu israa'iil baa la soo dejiyey soo dejintaa lala soo markaa la soo dejinayo waxaa la abuuray dowlado kalaa la abuuray dowladahan marka caalam islaami ka abuuran waa xuduuddii waxay ayagu ay sameeyeen wey afkaartii lagu sameeyeen afkaartooda ay ahayd marka sidaa darteed m- maraaxil kaligiis ayadoo soo martay hadda waxaad soo hadal qaaday masalan dhexal sugaha sacuudiga kalaad soo hadal qaaday dhexal sugaha isagiiba waxaa loogu haystaa khaashuqji baa waxaad safaaradaada ku dishi marka nin asagii marka loo haysta argagixisa adaaba dadkii laynaysa een, wuxuu u baahan yahay marka taageero inuu helo weliba nimanka reer galbeedka ayaa cadaadi saaraya maxay u saarayaan mana aha fiiri waxay cadaadi ku saarayaan khaashuqji baa dishay micnaheedu ma aha yacni inay maaragtay khaashuqji malaayiin baa suuriya lagu dilay waxna kama dhahayaan hal nin baa la dilay laakiin ujeeddadooda waxay tahay ninkan inay maaragtay xoolaha iyo hantida u haysta inay ka maalaan bay rabaan saa darteed ba isaguna intuu baxayba wuxuu aaday shiinaha ayuu aaday si marka uu ugu- u helo taageero hadday nimankaa reer galbeedka ay ku soo jeestaan inuu shiinaha taageero u raadsado yuu rabay markaasaa dadka muslimiinta oo la- oo maarata waa la- laga tira badan yahay oo malaayiin hal milyan oo qof baa waxaa lagu hayaa meelo yacni mucaskaraada amba meelo xarumaha hal milyan markaasa waxaa loo diidan yahay inay si sax u tukadaan oy soomaan doofaarka cunaa laleeyahay marka asagoo fiiri asagaba wad wax qalaya ma dhihi karaa waryaa dadkan ha ha qalina ma dhihi karaa ma dhihi karo marka saa darteed wuu ku khasban yahay inuu iska aamuso fiiri eh, dowladaha islaamka ah eh, oo maanta jira eh, mushkiladda ugu weyn iyagaa shacbigooda ku haya Eh, ma sheegi kara maantay waddan muslin ah oo shacbigiisa si wanaagsan oo islaamnimadu ay farayso u xukuma Eh, waxay ku raaligeliyaan reer galbeedka in ay muslimiinta u xukumaan sida reer galbeedku jecel yihiin shacbiga muslimka amaantay oo dowladaha muslimka ah hoos jooga raalli kama aha sida wax ku socdaan sidaas daraaddeed adna intaad meel kala tagto adoo taadiiba ay dayacan tahay cid kale uma akhrin kartid eh, eh, sidan wax ka daaya si kale u dhig waa nintiisiiba muxuu ahaa kari waayey mid kaleeto inuu saxo isna diyaar uma aha inuu cid kala saxo hadda waxaan soo qaadnay een, eh, dhaxal sugaha sacuudiga dhaxal sugaha sacuudiga shacbigii sacuudiga ayaa hoostiisa ku tabaalaysan cid kalena intuu u tago ma sixi karo asagoo horta hayse soo saxo marka sidaas ayay u eg tahay arrintu in yacni muslimiintu maanta ay aada u daca- u dayacan yihiin shacbigooda iyo dowladahoodaba himilow f m boqol laba dhibic shan megahertis ayaad naga dhagaysanaysaan kaswadaag ayaan gudaha oga jirnaa waxaan kaga hadlaynaa toddobaadkii labaad fikradda islaam naceebka ah ee kusii baahaysa dunida waan usoo laaban doonaa mar kale martida barnaamijka balse markan كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة xarumaha dhaqan celinta alabraar ruuxii dhaqan wareeree xumaha ku dhiirado wuxuu dhoortaa aysan jirin oo dhambayaasha daroogada ku dhuuqaya dhakab dhakab xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhab ugu istaago dhaqan celin dhammaystiran u diyaarshay dhaqso u geeya dhaxal weeye tacliintu iyo dhigaal aan dhammaanay ruuxii dhinac maro oo dheeldheel iyo dhalanteed u qaataa oo micnaheeda aad u dhuuxin xarumaha dhaqan celinta ee alabraar baa dhab uga dhaadhicinayo dhammaanteed u dhigayee dhaqso u geeya dhaganugeel ruuxii laga waayey waalidkii ku dhaqan xumaada oo dhawaaqay dhibsanayaan dhalaar kastaa ku dhahaya yaaqay hanagu qaylinano xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhexda u xirto dhaqan celin dhammaystiran u diyaariyey dhaqso u geeya xarumaha dhaqan celinta labraar waxay diyaar kuula yihiin dhaqan celinta dadka waaweyn rag iyo dumar dhaqan celinta carruurta wiilal iyo gabdho iyagoo baraya qur-aanka axaadiista towxiidka fiqiga culumta shareecada iyo tarbiyada islaamka xarumaha labraar waxay dhaqan celinayaan caasi waalidiinka kuwa waxbarashada ka seegseega iyo dadka isticmaala maandooriyaha xarumuhu waxay leeyihiin goobo jiif wacan oo nadaafadooda laga taxadaray iyo cunno isku dheelatiran waxaa halkaas diyaarku ugu ah doctor aadan sunni oo u kuurgelaya afar iyo labaatanka saacba xaaladaha caafimaad ee dadka loo samaynayo dhaqan celinta waa dhakhtar ku xeel dheer sida la isugu daweeyo dhirta xarumaha alabraar waxa ay gooni leeyihiin dhaqan celinta gabdhaha daa kasta waxaana heegan ku ah haween loo carbiyey dhaqan celinta iyo waxbaridda gabdhaha xarunta koowaad ee dhaqan celinta wiilasha ee alabraar waxay ku taallaa deegaanka siinka dheer gaar ahaan xaafadda alxayaad agagarka isbitaalka fiqi kasoo horjeedka masaajidka dabaqa ah xarunta labaad ee dhaqan celinta wiilasha alabraar waxay ku taallaa deegaanka ceelasha biyaha dhabarka dambe ee shirkadda hormuud agagaarka ateenada samafon xarunta saddexaad ee dhaqan celinta wiilasha ee alabraar waxay ku taallaa xaafadda shirkore agagarka sargaduuda halka xarunta dhaqan celinta gabdhaha alabraar ay ku taalo deegaanka ceelasha biyaha gaar ahaan inta u dhexaysa quraca dhimbil iyo qoorsuul nawaaxiga iskuulka ibnu quseyma wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada kale ah eber lix hal shan afartan iyo labo afartan soddon iyo lix eber lix hal labo eber eber afartan iyo saddex lixdan iyo kow eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo labo iyo eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo saddex al abraar كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة الفجر الباسم قادم hoodi hoodi hoodeen awqasin bal soo dhaf oo waa maxay dufankan aad odayga ku dhoobaysid awqasina waa xabadu sawdo waxaan odayga ku dhoobayo ee u kaadi halkeed ka keentay mardaadi waxaan ka soo iibiyey warshadda xabadu sawdada ee alfajri mara waaxid waa asiibtay waa warshadda xabatu sawdadeeda la hubo aadna loo mahadiyey ee ilaa ay ciribta u gaarsiiy odaga abo jilbaha tawahadda iyo diilinta ilaa cirbaha iga gaarsiiya khayr allaha ku siiya aab waan ku socdaaya u kaadi odaygu naf jecela khayr allaha ku siiya Oh, aniga caruurtii iyo xaaskiiba markaan mardaadiyow u meeyey birilix waa caafimaadeen sirtuna waa dawada ku dhex jirta xabatu sawdada ee nabigeenna nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uu u sheegay ummaddiisa in ay daawo u tahay cudur kasta marka laga reebo gabow iyo geeri awqaasina waa xabad sawdo keliya maahane sidoo kale alfajri waxay noo diyaarisay dawadhireed loogu talagalay daweynta bawaasiirka infekshanka umusibiyaanta macjuun nisa al ashfiya asabca casal almacida casal alrabwa kaniiniyaasha labayk iyo muntaliin oo ah kuwo aad ugu wanaagsan lafa xanuunka iyo dhabar xanuunka oo xaggay ku taallaa warshadda alfajri warshadda xabatu sawdada ee alfajri waxay ku taallaa suuqa bakaaraha inta u dhaxaysa sarta calidheere iyo suuqa khaliifa haddii aad ku sugan tahay gobol degmo iyo tuulo dalabkaaga usoo dhiibo warshadda xabad sawdada ee alfajri waa lagu soo adeegayaa adigaoo goobtaada jooga abo taleefonka noogu qor kala xiriir taleefoonada kale ah eber lix hal shan siddeetan iyo siddeed soddon iyo kow soddon iyo lix ama eber lix hal shan siddeetan iyo toddobo afartan iyo saddex soddon iyo sagaal الفجر الباسم قادم ogeysiis ogeysiis xarunta daweynta iyo qalliinka indhaha dhagaha iyo maqaarka ee saacid waxay ku wargelinaysaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo macaamiisha gaarka in xaruntu ku diyaarisay qalliin indhafiiqis oo lagu gelinayo baliil casriya waxaa kaloo aad ka heli kartaa saacid i and ear center kombyutar casriya oo lagu baarayo cudurrada indhaha sida cabirka dareenwadayaasha indhaha cabirka biyaha indhaha gala sixidda aragga iyo dhammaan cudurrada ku dhaca indhaha iyo dhagaha sidoo kale waxaad ka helaysaa okiyaalaha aragga kuwa xaragada nooc kasta iyo qalabka dadka dhagaha jiga muddo kooban qalliinka indhafiiqistu waa lacag la-aan isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta daweynta indhaha dhagaha cunaha iyo sanka ee saacid qaybteeda koowaad oo ku taala bakaaraha waddada horumarta dabaqa maalintaajir kasoo horjeedka dabaqa tagno ee isgoodska sarifyaraha qaybta labaad ee xarunta saacid waxay ku taallaa kilomitir for isgoodska taleex kasoo horjeedka premier bank wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada eber lix hal shan konton iyo afar siddeetan iyo toddobo lixdan eber lix hal shan sagaashan iyo sagaal sagaashan iyo shan siddeetan iyo siddeed ama eber lix hal shan siddeetan iyo siddeed siddeetan iyo sagaal afartan iyo afar fiiro gaara maalinta arbacada fiisatada ilmaha yaryar iyo ardaydu waa lacag la-aan taad weykiyow warandaaradeeni cadaar ku diirsada maytaad weykiyow warandaaradeeni cadaar ku diirsada darisiyo xigaalo heedha haddaynan isdaynayn miyuu reer ku degayaa
waa tahay aan dib ugu laabto martida barnaamijka een, dilal waa ay ka dhacaan si joogto ah wadamada yurub iyo maraykankaba laakiin midda si wadar ah in loo laayo ummad meel wada joogta waa arrin fiiro gaara mudan in loo yeesho farqi ahaan maxaa u dhexeeya dilalka caadiyan oo ka dhaca yurub iyo maraykanka iyo midaan horta een, aan kala qaadno eh, america iyo yurub aan kala qaadno america eh, dhaqan ayaa ka jira dhaqankaasna waa dhaqan hubaysan oo dadka sharcigu u ogol yahay inay hub qaataan oo hubaysnaadaan taasna waxay keenaysaa si dabiici ah qofka hadduu hubaysan yahay inuu hubkiisa isticmaalo maraykanka marka way islayn jireen ayaga si caadi ah magaalada new york chicago muxuu ahaa eh, yacni hameen aan dil ka dhicino ma jiro magaalooyinka waaweyn oo maraykanka weligeed sidaasay ahayd Eh, dadka qaarkiis waxay xasuustaan aflaam eh, cowboy la dhihi jiray eh, oo yani labada muxuu ahaa dadku ay wada hubaysan yihiin oo qof walba xaqiisa uu bastooladiisa ku qaato dhaqankaas hubaysan marka ayay maraykanku leeyihiin eh, dilkuna si caadiya ayuu u dhacaa tan ayaa soo dhex gashay marka waxay ku kala duwan yihiin labadoodu Eh, dilkaas mar walba iska dhaca sabab ayuu u dhacaa sabab wuxuu u dhacaa ah maalan in tuuganimaa ku jirta marmarka qaarkood waxyaabahan mud- mukhadaraadka ayaa ku jira Eh, marma- marmarka qaarkood isir nacayb ayaga dhexdooda ah ayaa ku jira oo madow iyo caddaan ah tan islaamofobiyada maxay uga gedisan tahay waxay uga gedisan tahay waa dil qorshaysan oo badanaaba jamaaci ah yacni hal mar la dilo wax ka badan dhowr qof maalan meelaha eh, masaajidka oo kaleeto loogu soo galo ama shirkad ay muslimiintu leedahay lagu soo galo oo wax lagu qarxiyo ama deegaan muslimiintu ay leedahay lagu tuhmayo sida hadda minneapolis oo kaleeto guryo een, ah, soomaalidu ay degan tahay ee, een, la qabtay iyadoo loo qorsheeyey in la qarxiyo masaajid la qarxiyey een, maraykanka dhowr goor ayay ka dhacday canada ayay ka dhacday taa waa muxuu ahaa waa, waa mid reer galbeedku ee, kaleeto oo yurub waxay uga gedisan yihiin ma hubaysna ayaga laakiin waxaa jira shakhsiyaad isku daya in ay sameeyaan waxyaabo saas oo kaleeta ah oo markaasayta ay qorsheeyaan yacni ma sahlana yurub si aad hub ku hesho waayo askartooda xataa ma hubaysna yacni booliiska waddada maraya hub ma haysto yacni waa wadan eh, waddamada reer galbeedku aad ayaa amnigooda u sarreeya dilkoodu ma badna eh, hubkuna magaalada kuma jiro Eh, sidaas daraaddeed waxaa dhacda in marmarka qaarkood yani uma badna sida maraykanka oo kaleeto marmarka qaarkood inay waxyaaba saas soo dhacaan tan kale waxaa la dhihi karaaba oo baryahan dambe eh, keenay eh, islaam nacaybka dad dhallinyaro badan oo muslimiin ah ama aan dhaho aabbayaashooda muslimiin ahaayeen oo diinta aan waxba ka aqoonin oo mukhadaraad eh, isticmaala in uu ku dhacay eh, gaalo nacayb waxaan uga jeedaa waxay aaminsan yihiin sababtoo ah waddamadaas waxaa ka jira isir nacayb wax la yidhaaho ayaa ka jira yacni qofka midab kale ama ha- carab ha ahaado ama hindi bakistaani ha ahaado ama soomaali ha ahaado sida qofka caddaanka ah looma tixgeliyo taa wuxuu keena marka dhallinyaradii soomaali carab inay caroodaan okay oo ayagoo adeegsanaya muxuu ahaa sheeg islaamkii eh, adeegsanaya ay mi- dadkii kaleeta dagaal ku qaadaan taana ka shadaal qaadanaya islaam nacaybkii bilowday kuwaan waana necab yihiin annaguna waa necabnahay marka waxay noqotay arrin labada dhinacba ka socda hadda ayuu noqday oo ma- annaga hadda markaan reer galbeedka joogno waxaan maqlaynaa telefishinka waxaan ka arkaynaa qarax ayaa dhacay Eh, markaasaa waxa ugu horeeya oo kugu soo dhacay ilaahu muslin ha ka dhigin ma garatay sababta oo rada ficliyaa dhacayo haddii maanta qof muslina uu meel qarxiyo berri waddada inaadan marinaa laga yaabaa aadan shaqo aadin oo maxaan ku dhaha dadkii ay ku arkaan waayo dadka uma ekeed qofka muslimka gabdhihii muslimiinta ah waa xijaaban yihiin qofkii muslimka ahaa midab muslimiintu waxay u badan yihiin inay midab leeyihiin ama bariga dhexe ha ka yimaadeen ama bakistaan ha ka yimaadeen ama soomaaliya ha ka yimaadeen taas waxay bilaabaysaa dadkii radu ficli inay keenaan oo usbuuc ama bil soconaya marka gambashaad ku jirtaa intaad meelahaas yeeto ku nooshahay Eh, marmarka qaarkood waxa waaye tan hadda dhacday oo kaleeto marka ay dhacaan oo qof aan muslin ahayn oo dad muslimiina laayo dadka eh, aan muslimiinta ahayn waxay u garaabaan dadka muslimiinta ah laakiin marka qof muslina uu wax sameeyo dadkii oo dhan baa kaa soo horjeesanaya markaasaa waxaa ku ducaysanaysaa ilaahow wixii qarxaya ha qarxay inu uusan muslin noqonin marka sidaasay u socotaa hadda waa wax joogta ah yacni magaalooyinka waaweyn oo dhan Aan wax wax yar baan arrintaa horta ku idaafayn lahaa ama ku dari lahaa horta maxaa muslimiinta keligood loo beegsadaa su-aal saasay ahayd waxa loo beegsada waxay tahay muslimiinta wax yar baan oo xagga markaad fiiriso muslimku uu soo jiri jiray macnaha markii hadda qarnigii sagaaliyo tobnaad ayna isticmaalsadeen oo nimankan reer galbeedku ay caalam islaami isticmaalsanayeen amba xataa toddobaatanaad waxaan xusuustaa aniga hadda masalan sideetamaadkii iyo wax muslim la yidhahda idaacad lagama sheegi karin doctor shariif wuu xusuustaa doctor shariif asaga iga da'weyne toddobaatan iyo toddobadii iyo muslim idaacad laga sheega ma maqli jirtay wax muslim oo idaacad laga sheegi jiray ma jirin laakiin maxaa hadda soo bixiyey su-aal iyadana meesha ku jirta wey su-aasha waxay tahay waxaad ogtihiin markii muslimiintu sidoodaba nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu aasaasay dowladdiisa u dhisay dadkii ka dambeeyey oo khulafaa u raashidiin laga bilaabo ilaa laga soo gaaro dowla alcusmaaniya oo sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo labaatankii la riday dadka muslimiinta waxay ima- aaminsanaayeen wax la yidhaahdo khilaafo la yidhaahdo khilaafadaas waa dowladnimada oo ku dhisan macnaha diinta islaamka oo nabigu uu dhisay calayhi salaatu wasalaam dowladdaasi marka oo khilaafada ah waxay maamuleysay dadka muslimiinta diintooda iyo adduunyadooda u maamuleysay wayna difaacaysay dowladdii iyada ahayd waxaad og tahay yacni cagtaa la mariyey dowladdaas waxaa cagta mariyey muslimiinta sabab ha u noqdeen oo yani ayaga iyo dacfigooda hala- hala- ha loo saaro laakiin waxaa cagta mariyey reer galbeedka ay ahaayeen oo ayaga ayaa cagta mariyey markay cagta mariyeen muslimiintii ma isdhiibeen maxay sameeyaan muslimiinta waxay bilaabeen wax la yidhahdo radulficli yacni dowladdooda ilan way dhacday ayagiina waa la qabsaday culturekoodii waa la bedelay ayagii waa la- waa la nasakhay markaas waxaa la soo saaray dad muslimiina dad muslimiina oo magacii islaamka ah laakiin marka la fiiriyo xagga kaljarka reer galbeedka u janjeera gabadhii way iska qaawan tahay wiilkii khamrigu iska cabahayaa wuu iska tumanayaa wax dhiba male muslimiintii maalintaa joogtay islaamfobia lagama qabin yani muslimiintii waagaa noole nimankan reer galbeedkan ay la no- isla noolaayeen oo caalam islaami xukumahayey wax islaamfobia lagama qabin wayna u hijroon jireen cabsina ma jirin laakiin hadda maxaa cabsida keenay oo macnaha maxaa hadda kusoo beegay waxaan dhihi karaa waxaa miro dhalay een, waxaa loo yaqaano asaxwa alislaamiya yani macnaha een, si kale haddaan udhigna baraaruga islaamka wax la yidhaahda ayaa abuurmay maxay noqon kartaa siyaasadaha ama hababka looga hortegi karo islaam naceebka aragtidiina dr cabdulaahi aan siinaya Een, horta annaga islaam naceebka dad kale way waxaana neceb annaga muslimiin haddaan nahay waa dad kale waxaana neceb marka dad marka dadkana neceb sidee dadku isku jeclaysiin kartaa weeye ma ogtahay horta waxaa ugu muhiimsan udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasanati horta adiga inaad isqurxiso qof quruxsan waa la fiirin karaa laakiin qof aan quruxsanayn waa lama fiirin karo marka muslimiinta waxaa la rabaa horta ayagu inay isqurxiyaan say isu qurxinayaan horta gudahooda inay ayagu qurxiyaan oo gudahooda ay qurxiyaan akhlaaqdooda ay qurxiyaan wanaagooda ay iyagu ka shaqeeyaan midnimadooda ay ka shaqeeyaan wadajirka iyo walaalnimada waa inay iyaga ka shaqeeyaan waa in ayagu wada- ummadooda ay nolol u- u abuuraan waa in ayagu muslimiintu xorriyad ummadahooda ay u raadiyaan markay muslimiintu marka fiiri xorriyad u- ummadahooda u raadiyaan oo ayagu qiyamkooda ay hagaajiyaan oo ay waxbarashadooda hagaajiyaan oo noloshooda iyo dhaqaalahooda ay sare u dhigaan ana waxaan islahay maanta muslimiinta waxa adduunka islaamka waxa ka hortaaganba waaba muslimiinta dadku muslimiinta waa horeba soo islaamka waa horeba dadku soo geli lahaa maxaa yeelay muslimiinta oo islaamka ku dhaqma un way muslimiintu haddaan anagu muslim haddaan nahay, haddaan islaamka ku dhaqmi lahayn suuyi haddaan ugu dhaqmi lahayn bini aadamka oo dhan maanta diin buu u baahan yahay wuu ooman yahay bini aadamku muslimku wuu iska soo wada geli lahaa marka waxay la tahay marka laba arrin aan u kala qaadno midna waa inaga marka dhinaceenna oo ina anagu ishagaajinna ah. dhinaca reer galbeedkana waxay la tahay een, waxaa weye dowlado wey waxaan qayb ka ah dowladahaasina waa dowladaa la xidhiiri kara marka waxay la tahay annaga haddii dowladaheennu ay inaan hagaajinno iyadana waa lagama maarmaan haddii dowladaheenna aan hagaajinno waxay inoo qurxin karaan wejigeenna waxay yarayn karaan oo ay si toosa ula hadli karaan meesha na- yacni muslim naceybka uu ka soo fulayo ayay dhihi karaan waryaa joojiya islaamkan aad nacaysiin joojiya ay dhihi karaan waa sidaas la sheego ayagina hadda maanta ma hadli karaan oo caalam islaami madaxdeenna waa in marka annaga waxaan u baahanay isbedel baan u baahanay in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim yani waxa dhib ee ina haysta innaga m- yani kama baxayno dhib ilaa inagu aynu isbedelno marka haddii annagu aynu isbedel samayno ani waxay la tahay karaahiyaduna hal shayna way jirtaa karaahiyadan hal ogow wax dhammaanayaba maahba siraacu waa weligiis ku jiri jiraan walowlaa dafcullaahi nnaasa bacdum bibacdin ilaahay baa subxaana watacaala kitaabkiisa ku leeyay dadka waa la isku difaacaya laakiin hal shay unbaa dhibaato ah markii la isdifaacayo macnaha bini aadamkan waa amba markiisa marka loo hadlayo cilmi bulsho ahaan marka laga hadlayo waxaan la yidhahdaa sidiisaba dagaalka iyo cunfigu weligii wuu soo jiray wuuna jiri doonaa mana dhammaan doono ilaa qiyaama saaca laakiin mushkiladu waxay tahay een, markii layska hor yimaado waxaa la rabaa dagaal marka layskaga hor imaanayo amba naceeb layska hor keenayo inuu naceebku isu dhigmo inuu isu dhigmo waa maxay macnaha cunfigu inuu isu dhigmo adoo fiiri tabar daran oo miskiin ah oo ho- oo liidata haddii intaad yacni masalan aad isqaaqaadid madaxun baa lagaaga istaagaya maxaa lagaa sha- samaynaa laakiin annaga marka waxaan u baahannahay muslim haddaan nahay inaan isticmaalno waxa xigmadda la yidhaha xigmaduna waa maxay waxa shayga meesha ku habboon inaan dhigno marka inaga muslimiinta maanta waxaa inaga maqan xigmad baa inaga maqan marka xigmaduna waxaa weeye ilaa aad marka aad ka gaarayso meeshaad rabtid waxaa la rabaa in istic- aan xigmad isticmaasho marka xigmaduna shay kasta waa waxa qurxiya oo maxaa yeelay qur-aanka kariimka waa ka tilmaamahayo yu'ti alxikmata man yashaa waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kaiiran xigmad qofkii la siiyo khayr oo dhan buu haystaa marka annaga muslim haddaan nahay xigmad aan isticmaalna ayaan dhihi lahaa
isbeddelka loo baahan yahay dadka muslimiinta inay sameeyaan een, waa in islaamku sida uu yahay ay u soo bandhigaan dadka reer galbeedka ah diinta waxba kama yaqaanin waxay arkaan dad muslimiin ah ama muslimnimo sheeganaya wixii ay ku arkaan unbayna ku camal falaan sidaas daraaddeed waxaa loo baahan yahay dadka muslimiinta ah inay wejiga runta ah oo islaamka ay soo bandhigaan waa maxay islaamku waa nabad waa salaam Eh, ilaahay waa waa salaam assalaamu almu'minu almuhayman Eh, laba qof kasta oo soomaali ah markay is arkaan eh, oo oo muslin ah assalaamu calaykum ayay isku salaamaan islaamku waa nabad ilaahay waa nabad dadka muslimiinta waa nabad nabaddaas ayaa la rabaa in lasoo bandhigo islaamka dadka ugu badan waxay ku nool yihiin asia dadkaasna waxay ku soo muslimeen muslimiin ganacsataa oo u tegi jirtay ayay mucaamaladooda ka heleen reer galbeedku waxay soo bandhigaan islaamku inuu seef labood yahay laakiin muslimiinta dadka ugu badan seef kuma soo islaamin waxay ku soo islaameen jacayl ay arkeen islaamka wanaaggiisa wanaaggaas ayaa la rabaa in lasoo bandhigo oo dadka muslimiinta meel kastoo ay tagaan ay wanaagga islaamka nabadda islaamka uu yahay ay soo bandhigaan taas ayaa dadka soo jiidanayso Een, shariif cusmaan waxaan rabaa mar kale inaan u laabto een, yurub dadka marka laga soo tago in dhacdo dhacdo tusaale ama in islaam naceeb dhacdo ee u dhacdo ama dhacdo dhanka kale ee ku tilmaamaan argagixiso ama qof islaama dhacdada ha geysto ama qof aan islaam ahayn dhacdada ha geysto laakiin bulsho ahaan shucuub lala nool yahay ee muslimiinta la nool yihiin fikir ahaan waa sidee iyaga dadka caadiga Eh, dadka reer galbeedka waa dad wax akhriya waa shacbi wax akhriya Eh, fiirsadana muxuu ahaa telefishinada iyo meelaha akhbaartu ay, ay ka timaado eh, raadiyaha iyo telefishinka jaraa'idkana akhriya wax alyaala wixii meeshaas ku soo baxa ayaa lagu xukumaa maadaama shacbigu uu yahay shacbi wax akhriya hal qof wax uu qoray ayaa dadka saameyn ku yeelanaya barnaamijka dadka u wata fikradda adiga aad wadata maanta haddaad muslim tahay aad soo bandhigto dadku way akhrinayaan dad bay saamaynaysaa oo qaadanaya maanta waxaa badan islaamofobiyada dadka wata ayaa aad u fara badan oo waddamada reer galbeedka oo dhan ayay joogaan muslimiintana waxaa yar dadka wax qora oo isku xilqaamay inay islaamka ay ay faafiyaan ama ay wanaaggiisa sheegaan sababtay u yar yihiin waa maxay sababto ah waxa waaye waa dad soo galooti ah oo ku mashquulsan siday u degi lahaayeen waddankan cusub oo ay yimaadeen siday caruurtoodii iyo qoyskoodii ay diinta ugu hayn lahaayeen ayagaa toodu haysataa taa marka waxay keenaysaa qof isagii isku mashquulsan inuu la tartami waayo mid wax walba isugu toosan yihiin oo u soo jeestay midkan inuu ceebtiisa iyo xumaantiisa bannaanka soo dhigo sidaasoo ay tahay wanaagga jira waxa waaye dadka reer galbeedka ah marka ay wax arkaan waxay u badan yihiin intooda caqliga leh intooda wax baratay iskama rumaystaan way raadiyaan inta caamada ah oo aan wax akhrin eh, waxaa laga yaabaa dadkeenna soomaalida inaan aaminsannahay maraykanku inay dhammaantood dad wada khatara ay yihiin maya waxay leeyihiin dad badan oo caamo ah oo aan wax aqrin oo wixii ay ka arkaan meel looga sheego un iska qaata siday yihiin duuduubka ugu laqa ayay aaminsan yihiin dadka aan dhibkooda aragnana waa dadkaas laakiin dadka waxbartay oo mutacalimiinta ah oo shacabigu u badan yahay waxay jecel yihiin wax haddii loo sheego inay fiiriyaan maanta islaamku wuxuu joogaa xilligii uu ugu faafid badnaa yacni dadka ugu badan oo reer galbeedka ah ayaa maalin walba islaamka soo gala waxaa loo baahan yahay marka in muslimiintu inkastoo duruufo haysato oo ay ku cusub yihiin oo hadda maalan qof soomaaliya oo halkan ka qaxay wuxuu tari karaa iska yar isaga naftiisiyaa laga yaabaa inuusan diintiisiiba si fiican u aqoonin laakiin salaadiisii iyo cibaadaadkiisii ayuu isku haystaayoo muxuu ahay sheeg uu- uu- uu ku- uu ku korsanaya laakiin waxyaabaha maanta jira ilaahay xikmad weyn ayuu ka leeyahay dhibaatada lagu haya dadka muslimiinta ah aniga sidaan u arko waxaa ka weyn faa'iidada ka dhalanaysa oo dad badan ay islaamka kusoo- kusoo galayaan dad badan oo iska soo jeeday iska soo iska sii jeeday oo dantooda haystay ayaa waxaan lagu kiciyey oo maanta baaritaan ku haya islaamka oo wanaaggiisa markay arkaan soo wada muslimaya oo qaarkood ay yihiin dad aqoon-yahano oo waaweyn oo aad yaabaysid yani maaragtay ishag oo aan u ekayn yani maaragtay marka yacni ololo weyn iyo isbeddel weyn ayaa waddamada reer galbeedka ka socda annagu intaan un baan u jeednaa laakiin isbeddel weyn ayuu islaamku ka sameeyey reer galbeedka ugu dambeyn waxa aad kusoo gabagabeynaysaan doctor cabdulaahi ansiinaya Een, anigu gabagabadii waxaan dhihi lahaa horta uun- waan aad baan maaragtay idinka mahadcelinaynaa Ee, barnaamijkan oo ah islaamfobiyada ee, waxaan dhihi lahaa wacasa an takrahu shay-an wahuwa khayru lakum marka inuuba faa'iido inoogu jiraa dhici karta maxaa yeelay nalamaba sheegi jirin anigu waxaan soo gaaray iyadoon islaamkaba la sheeginba idaacadaha laga sheegin iyo telefisyoonada marka maanta amba si xun ha laguu sheego ha lagu caayo amba muxuu ahaayey si aan fiicnayn ha lagu oo si fiican ha laguu sheego amba si xun ha laguu sheego ninba maalin wuxuu yidhi madaxweynaha intuu hadduu yidhi diinta islaamku waa diin fiican oo nabadeed buu yidhi laakiin buu yidhi dad argagixisa horta ma fiicantay horta ma qirtay marka horta haddiiba laynoo qira in diinta islaamku diinta fiican ee maanta madaxda adduunku ay sheegayso diinta islaamku waa diin fiican marka maanta diinteenna waa laisla qiray diin fiican weeye niyada khayr ha loo sheego mustaqbalku aad buu u wanaagsan yahay yaan dhihi lahaa waa tahay doctor shariif cusmaan Een, ilaahay subxaanahu wa tacaala xikmad ayuu ka leeyahay Een, ah, duruuftan lagu jirana duruuf adag ayay muslimiinta ku tahay Ee, nabigeennana calayhi salaatu wasalaam axaadiis ayuu noogu sheegay in xilliyad so- ay soo socdaan muslimiinta aad loo dhibi doono Ee, wakhtigii ayaan ku jirnaa muslimiinta aad loo dhibaayay Een, um, yacni xikmaddaas ilaahiga waaye dadka muslimiinta waxaa loo baahan yahay inay ku sabraan waxaa loo baahan yahay inay ka faa'iidaystaan siday uga faa'iidaysanayaan in iimaankooda ay sugaan ayna ku daraan dadaal ay diintooda si fiican u qabsadaan dadka kalena ay gaarsiiyaan waayo su'aalo badan ayaa socda yacni barnaamijkan wuxuu sameeyey islaamofobiyada qof kasta madaxiisa inuu su'aal geliyo oo dadkii maanta ay baaritaan ku jiraan qof kastoo muslima oo waddamadaas ku nool ama fursad u helo in su-aashaa la weydiiyo inuu su-aashaas sidii la rabay oo islaamiga ahayd oo ilaahiga ahayd oo uga jawaabo halkaasna ay dad badan uga faa'iidaystaan inay islaamka kusoo galaan dhammaad same leh waxaa intaa kusoo afmeerayaa barnaamijka kaswadaag oo ay marti ku ahaayeen toddobaadkii labaad daktar cabdulaahi aadam sheekh xasan iyo daktar shariif cusmaan barnaamijka firdowso sheekh cabdiraxmaan cabdulaahi waa ay soo saartay waana idiin tabinaysay intaan mar kale isku wada maqli doonno hawada nabad iyo caafimaad
dulaykiyo waran daaradeeni adaawa ku biirsada dersiyo xigaalo wareega haddaynan istaynayn miyuu reer kudegaya
macquul electronics company moodel kastoo elektaroonig ahaado midkay mujtamaceennu muhdaan oo maankoodu doonaa mid yar iyo mid weyn macquul elektronics baa ka maqsuudiyo mahad ilaahay kuwa kale kaga maarmeen muuqaal daawashada dhalooyin t v kuwii ugu mudnaayo mujtamaceennu muuhanayeen marna aan laga maarmin macquul electronicis baa ka maqsuudiyo mahad ilaahay kuwa kale kaga maarmeen khasaalada mug weyn oo dharka maydhidooda marna aan looga maarmayn dumarkuna mahdiyeen oo mowlo ugu maciinay macquul elektronics baa ka maqsuudiyo mahad ilaahay kuwa kale kaga maarmeen macquul electronics waxaad ka helaysaa faranjeerada nooc kasta muukeyfyada kuukarada makiinadaha qudaarta iyo marwaxadaha waxaa kaloo si gaara uga helaysaa khasaaladaha subernational iyo faranjeerada subernational oo leh damaanad hal sana ah, iyo weliba faranjeerada mukeyfyada iyo tiviyada t c l oo iyana leh damaanad hal sana ah. macquul electronics company wuxuu ku yaalaa suuqa weyn ee bakaaraha waddada shirkadaha gaar ahaan kasoo horjeedka somtel wixii faahfaahin intaa dheer fadlan ka wac eber lix hal sagaal sagaashan iyo afar afartan iyo afar afartan iyo kow eber eber lixal labo labaatan iyo saddex soddon iyo saddex soddon ama eber lixal shan konton iyo kow labaatan iyo kow siddeetan iyo kow macquul electronics